dhacdada aan xadinta lahayd oo ahayd aabe labadiis ilmood ku dilay gacantiisa aabbahaas dilka waxaa loo sabaynayaa inuu aabbaha isticmaalay waxyaabaha ammaanka dooriya sidaa daraaddeedna ilmihii uu ku dilay ilmaha da-dooda waxaa lagu qiyaasay laba wiil bay ahaayeen ilmuhu waxaana lagu qiyaasay ilmo saddexiyo toban jir midka ugu weyn kan ku xigana inuu ahaa labiiyo toban jir ciyaalka waxaa haysatay gabar walaashiisa oo asaga maadaama mar hore ay kala tageen gabadhii u dhashay marka shalayta waxaa la rabay in la geeyo meel kuleejo ah isaga baana yiri anaa geynaya iidhiba sidaa daraaddeed waa lagu aaminay markaas buu dil ku dhacay intuu gurigii uu deganaa ciyaarkii la tegey waa dhacdin aada iyo aada u naxdin leh ilaa shalayto markii la weydiiyey aabbahaas ilmaha meesha ay ku maqan yihiinna wuxuu ugu jawaabayay dadkii kuleejaan geeyey ilmahana kuleejo ilmo la geeyey inuusa ahayn waa la ogaayo ilmaha marka kuleejada la geynayo badanaa waxaa laga daba qaadaa dharkoodii iyo alaabtoodii iyo waxyaabahay rabeen marka ilmo iyagoo dharka ay qabeen keliya lagu geeyo kuleejo shaki weyn baa ka jiray waxaa dhacday xalayto xilli saqdhaxa inuu u sheegay dad ka mid ah dadka magaalada inuu ku yiri ciyaalkii waa dilay sidaa daraaddeed dadkaas ayaguna ay sii wargeliyeen askarta saaka aalaseydii baa guriga lagu soo jarmaaday guriga isagoo ku jira ilmihii baana lagu jebiyey waxaana laga soo saaray labada ilmood oo meydka ahaa waana dhacdin naxdin leh ninkii aabbaha ahaa waa la qabtay waxaa la geeyey saldhigii booliiska waa la xiray ilmihiina waxaa la geeyey isbitaalka weyn baa la saaray dhagaxa